yaa waxaan raacinaynaa oon isagana aynu ku daraynaa gabaygii la baxay nurjuuraabe gabaygaa nurjuuraabe la baxay waa gabayga gabayada uguna inkaaran uguna fara badan markaa nurjuuraabe gabayga waxaa la yidhi maxamed cumarow weli looftii ma adasxaba nin baa layidhi dhulbacante gabayga cayb ku jiray yaayidi inaan ero gabayga cayb ahaa baan ku jiray kan limintaa maxaa iigu jiri weydi oo gabayga calilux meesha fiiri karaa waxay ahayd inal raadi waa fiila gelay waana heer dalaale dugida ku dhexay bayna cali dakaradiga waxay dalaga beeraha la qaban waa dagaagmee gabaygii isagu meeshu kasoo galay sidaasay ahayd kolkaa gabaygan dambe maxamed cumar uu tarinhayana wuxuu dhamay inuu isagana saaco mar haddii uu meelo fara badan wax ka taray meelo fara badanna wuu rogay maxamed cumar gabaygii wuu ku noqday wuxuuna yidhi waan kugu dari hurrow gabaygan gabaygiina wuxuu ahaa haada maantaho yaala gabay halalka geeraarka inna wey haddana faaraxow iguma hawlayn bowda wax igu reebaan arkooga higanayaaye haaraanka cali aadankii nugu hifaateeyey halaagii ku dhacay heer barwaab helici loogeys kuwa helanka baraqaadayow heliga gaarsiiye ragga hooru sayxiyadii madiin haashim weligii isaaq waxaan la dagahon binahayto gabadeedba anigoo hamuun qaba waxaan heliga dhowrtaaba la hogsaday hogaankii nafsigu heeruhu waday ogaadeen xagga laga hayay saayid buu helay hurra wuxuu gambiyey haybdhanon heli u soo fayn sogawilanumbaha ceelkeed iyo helada gaarooy haaruun maxaad arkabtuu halab ku beeraay rogga dibixoloosada bankiga halal lameetiis heesiga warree danoodiiyo harasan guudkeeda gabagabo kawaan lagu hantiin heerkii laga waayey hootiya waxaa lagu hambaday dhagaxa haaroode kuwii dalagga lagu hiisayay heeme saanyade sidigii ku beenoon inta ugu hawoodeen waatay berberahay sideen habaqlahoodii idinkaa dalkiina u horay habarxawasheed ambaraas mayey horaad uga hagaagteen anan weyda heelka badweyne iyo horadii ceellaada ka holay shahabidkii kore iyo haatan caynabe niman habar jeclida muusiiye ugu hoyaadayn inuu dhooji hoos ugu dhacay haniyo weeyaan galay faarax goortay hasheen haatan ma ahayn nimankii nugaalba habsiday holisin loo waayey iyagoon ku hawlkarin kuwii xeedaxshabee qaatay maantay halgolobkay dileen hagar u noolaaye hawanaagsanoo ina camay halanqahii mool haadiye waraabaa carfaday halagkii dheeraaye waxaa haanka loo shiray inaan hali u diideyni daduu kala annaan quraxsanoo haybo shalaroon allaaka cilamoodow markuu helu taxaashaayo ashaarka laadyaha markuu hagac ka siinayo hanqalka iyo hareerka jafkiga qadanka hoomaalka iyo horinkaroo ninkaan qiimo lagu haysan xaq waxaan idhahdaa markay igu hanqaaraan hagaaday martii soo tiray hayada heerkooda hilbaloo qalyaa iyo xumbada halab la siiyaada anfacada markii loo hoggooda hagar la-aantiisa cinsaha gamaan lagu heliya heliya awrkeeda wax qaraabo soo haydisoo gacal kii hoomay bakayl lagama hadeen ninkii hori ogaantiisa hindisaha gabdhoodkii markii la hanjaboonayo meeshii talbeeb lagu hayeen hadiga qoobsooda majliskii ku hasaa weeyaan hadal macaankiisa halka geedfagaaro markii loo hollaba baano nin xunbaa waxaa mayaaqiyo hadiyo dilee arrinkii qabiilo uu hogmaan heli ogaantiisa hadalkada colaayo markii la ishalaagayo ayaa iyo ayay maalinkii laysku hararin feliba habaarana naftii hibada loo saaray intaasuu halyihii lahaa hadiba maayaan hanuun baa hiloobee turkii kuma halaaqaan inqan mahay hagaraadano uga hundhurayaaye allahimay habaar baa ku dhacay hebelladoodii sisooriyi uga hagaagsanyahay khaalid habarwaay ilbihii gabanimii furo wanaaggii hogaamismay arrini waa ka hurdaayey waa layskuugu guuriyaa heyka guudnime sitaa lagu hirtaa maalinkay hadi timaadaayo ambaduu ka tegay xaashi cumar hogasho weeyaan eelada duleedku yaqaan inuu ka heesaayo maxilan habaashiga gelin horri jirireed hurgun kuma hanaan jiro inuu qolo u heeraayo caydihii inuu waran la helo lagu hankaagaayo halaakada ku siixays maada hadiyo jeernooy cabdullaahi gaasuu ku hadhay hadalkii ceebeed laga halbaxeer faarax xagan rugunti weeyaan aasaasahoodaa laga garan inay hingoobeen bawgaad helo kuma jira inay hawaystaan hidigooda heer maxamed wageel haweenkii hadda ay niman hebel ahayn hadda ay niman hebel ahayn horor ku sheegaan afri mahayo inabsi arag hadas ka liisay halal raacis mayo wax kale looma haysade hankii cali burhaan baaqay iyo hadaladiisii hadduu higilo leeyahay arlada uu ka haajiri hasaawihii aadan carab heli aqoon waay wuxuu ina baxaan haysadaa malaha hiiraan ilan horina lama koobiyo jabahalkoodii haadaa qabiil niman dhanon habar waxyeelayn oo hanajadoodii la tiro hii la geli waayey ogoway haweeniya caruurmaha wadhamaan hatay sicil uga dhasheen daduu kale haliilaaye waxay eegoodaayeenna waa higilka daaroode haddii kufriga lagaga qaanbaxo heli ma waayeen waxay la afradeen weriyaal hiila laa jire isaga urti waa hayiya heeri gaadhabe laakiin nimay u heedhaa qabiil laga hawaystaaye haddaad arrihiina heshaan haadi kala weyn haramacad wer iyo libax kala hagaag hoon haddaan maxamed hilibkiisa weyn haada la cuntiyin caba guursan lala helay maxamed cabaarood adeegu fadhiyey muruq luqoon xerana gaga siin masaan kaan oo lagu haan jirin haali laasay oo faaraxusada lala hormarin uguna axraankeeyo sidaan ragga helin karayna haalin laga dhoo sawngooda habariyo miseed hal ka dayateen kuwa suuqa haasaar hilyo ma laha xafiisnima lagu harankayn kuwa suuqa haasaaraya iyo hebele raad gooy waraggeeni tubtii lagu hankiiyo dhiigku hagac siiya nafta hura iyadoo hadhay hebesho reebtahay haddii kale holidaha ku jira hebilahaankiimeydii kaasina intaas ku dhammaaday